dabcan magaalada muqdisho iyo magaalooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka waxay ku jirtaa gacanta dowladda soomaaliya iyo amisom oo ku taageeraysa laakiin markii laga soo tago qaabka dadka loogu dowladeeyo keligood kuma dowladeeyaan magaalooyinka waxaa si weyn loo aqbalay kooxda al-shabaab in ay lacagna ka qaadato maxkamado iyo wax lamidana ka fushato marka waa horta taas arrinta oo ka talinta waa questionable waaye laakiin xaaladan maxaa hadda keenay ayaan su-aasha ku fahmayaa oo aan isleeyahay dee culayskii oo ganacsatadu marka hore ay iskala aamusnaayeen ayaa wuxuu soo gaaray mid ay la aamusi karin oo ay ku qasbanaadeen inay ganacsigii ka tanaasulaan maadaama aysan arrintanu faa'iidadii ay ka raadin lahaayeen waxyaabaha ay gadaan aysan awoodi kari karin dadweynaha ka gadan lahaa waa gartay marka ganacsatada ee dowladda cashuur ayay kaga qaadaa dekedda al-shabaabna waxaa la sheegaa inay cashuur ka qaadato hadda daacish ayaa cashuur dalbatay sidee ganacsigan ku noqon karaa marka mid sii shaqeeya oo ganacsatadana ay kalsooni ku qabi karaan in howlahoodu ay sii socdaan
waa sax ma sii socon karo oo culayska hadda muuqda oo yacni awal laba canshuurood runtii laba canshuurood maaha canshuuro aada u fara badan oo dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose iyo maleeshiyaad iyo intaasba way ka qaadan jireen daacish oo aanan horey loogu aqoonin in ay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya awood ay uga qaataan lacago aan lahayn ayaa hadda kusoo biiray sidaas ayayna marka ku suurageli weysay inay marginkii oo profitka ama faa'iidada inuu ay suuragal ahayn inay ganacsigu u sii socdo hadda dowladda waxay amartay in ganacsatada ay furaan suuqa marka ciidanka muddo intee la-eg ay suuqa sii joogi karaan dabcan maamulka dalka ka jira arrin oo ciidan oo physical muuqda ah ma aha qofka ganacsadaha ah dadka uu la macaamilayo oo gaar ahaan kooxahan argagixisada oo shabaab iyo daacish suuqa keliya ma joogaan oo xaafadihii ayay ganacsada u tegi karaan jidadka ay maraan productka ay leeyihiin ayay maamulaan badankood marka arrin ciidan meel la dhoobay ku filan tahay ma aha arrintu waa arrin intaa ka fog oo u baahan in culayskan ay haya ku hayaan ganacsatada si kaleeto loo wajaho oo ugu horeyso in awoodooda la wiiqo militarily iyo in xagga sirdoonka iyo amniyaadka awood ay dadka ku dhibaan ama ay kusoo gaaraan inay ku dhibaateeyaan in aysan yani laga hortago marka midaas ayaa u baahan waa shaqo ka ballaaran in ciidan lasoo dhoobo hal meel oo sawiro laga qaado mana u haysto sidai saxda ahayd inay yeelaan sababtoo ah ninkan ganacsadaha ah maanta haddii lagu qasbo inuu furo berrito haddana inaad ku qasbiday noqonee maadaama uusan isagu awoodin in uu iska difaaco oo guryahoodana badanaa ay ku yaalaan meelo fogfog oo aysan hadda dowladdu si xoogan u haynin
xuseen taliska booliska soomaaliya wuxuu amar ku bixiyey maalintii sabtidii in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin suuqa bakaaraha marka ganacsatadiina haddii xira lagu yidhaahdo dowladdiina ay dhinaca amar ka soo saartay inaan la xiri karin muxuu noqonayaa mustaqbalka suuqa bakaaraha iyo ganacsatada ama milkiilayaasha iskale ee goobaha ganacsiga ee ku yaala oo duruufo adag ay u muuqdaan hadda inay soo wajaheen runtii waxaad mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha uu kudhahayo ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjago amarka cid kaleo ka qaadan kartiidna ma laha inuu yidhaahdo meeshaas cadaalad kama muuqato feer ma aha waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dibita isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shakhsiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada ganacsatada iyagana dhinacooda ee maxaa la gudboon dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen ganacsato jecel ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso canshuur siiso oo dawladda siiso oo dhowr nooc ah iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda usii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayeen lakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan o dhan meeshay ku socdaa maxay tahay shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona bixiyana sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa the end of the day lacagta ku kordhaysaa innagaana wada bixina innaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culeyskuna soo wada koraya marka shacabka laftarkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan u arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dawlad iyo ganacsato ka dhexaysa balse ay tahay arrin ayaga ayaga laftarkooda khusaysa